bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin sala allah wasalama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin amaa bacdu alimaamu nawowi kitaabkiisii riyaadu saalixiinka wuxuu ku gebagabeeyey baabu bayaani maa acadda allahu lmuminiina fi ljanna uu ku jiro rajayn iyo tafaa-ul aada u wanaagsan rixladiisiina meeshaas ayuu gaarsiiyey kadib waxa uu yidhi alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wamaa kunaa linahtadiya lowlaa an hadaana allah ilaahay baa ammaan leh oo mahadsan alladii hadaana allihina hanuuniyey lihaadaa kan nagu hanuuniyey wamaa kunnaa ma anaan ahayn linahtadiya inaan ku hanuuneyno lowlaa an hadaana allah haddii uusan allana hanuuniyeen allahuma salli calaa muxamadi cabdika warasuulika alnabiyi alumiyi wacalaa aali muxamadi waaswaajihi waduriyatih kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahim wabaarik calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wbaarik calaa muxamadi alnabiyi alumiyi wacalaa aali muxamadi waaswaajihi waduriyatih kama baarakta cla ibraahima wacla ali ibraahima fi lcaalamiina inaka xamiidu majiid qaala mualifuhu yaxya nawawiyu gafara allahu lahu allah u dhaafay waxa uu yidhi faragtu minhu yowma اlithnayni raabica cashra ramadaan sanata sabciina wa sitimi'a kitaabkan waxaan dhammeeyey oon ka faaruq noqday buu yidhi maalin isniin ah bisha ramadaan ay tahay afar iyo toban sanadkii lix boqol iyo toddobaatankii intuusan dhimanin lix sano ka hor ayuu kitaabkan dhameeyey kitaabkan marka waxaa lagu tirin karaa inuu kamid yahay kutubtii waqtiyadii dambe ee ugu dambeeyey uu qoray meeshaan marka waxaa aada u wanaagsan inaan raacino oo aan dabagelino wax yar oo ka mid ah tarjamatu alimaami alnawawiyi raximahu llahu tacaala tarjamada imaamkan weyn dad badan baa kitaabo gaar ah ka alifay kitaabka ugu aada looga soo qaatana ama asalka u ahna waxaa weeyaan kitaabka uu alifay calaa uddiin alcataar ama ibnu cataar ee ardaygiisa aadka u laasimay ahaa ee weliba uu yiri uu dardaarmay kutubtiisa inuu isaga dhammaystiro ibnu cataar marka waa ninka iskale sharaxa cumdaha alcuddatu fii sharxi alcumda wuxuu leeyahay kitaab la yiraahdo tuxfatu daalibiin fii tarjamati shaykh muxyidiin waana muxyidiin annawowi alimaamu nawowi tarjamadiisa ayb sakhaawo isaguna sidoo kale wuxuu ka alifay kitaab gaar ah tarjamada alimaamu nawowi suyuudina alminhaaju sawiy kitaab la yiraahdo yar buu leeyahay oo tarjamatu alimaam annawowi uu ka alifay a-imo kalena way ka alifeen isaga tarjamadiisa waxaa sidaas wax looga alifayana waxay tahay meesha uu diinta ka joogo iyo meesha uu dadaalkii u dadaalay khidmadii cilmiga iyo sunnada uu khidmeeyey culumta uu u khidmeeyey hadday noqon lahayd qur-aanka iyo sunnada iyo fiqiga iyo waxyaabahaas oo dhan meesha kaalinta wanaagsane uu kaga jiray alimaamu nawowi waxaa la yiraahdaa huwa alimaamu alxaafidu alfaqiihu almuxadisu naasiru sunnati waqaamicu lbidcati muxyi ddiin abu zakariyaa yaxya bnu sharafyaxya bnu sharaf ibni muriy ibni xasan ibni xusein ibni muxamed ibni jumcata bni xisaam annawawiyu dimashqiyu abu zakariyaa waxaa la yidhaha kunyadiisa naaneystiisana muxyi ddiin ayaa la yidhaha magaciisana waxaa la yidhaahdaa yaxyaa yaxya bnu sharaf ayayaxya bnu sharafin nawawiyu annawawiyu waa qaryadii uu ku dhashay loo nisbeeyey uuna ku dhintay annawa ayaa layidhaha annawawiyu ayuu noqonayaa marka isaga annawaawiyuna waa loo shaqlaa mararka qaar ayb addimashqiyuna de waxaa weeyaan waa meeshii nawaa dimashik ayay ayay ka mid tahay oo waa tuulo yaroo dimashik hoos timaado wulida fii nawaa alimaamu nawowi waxaa lagu dhalay nawaa meesha la yiraahdo qaacidat ljuulaan min ardi xawraan alimaamu nawowi waxaa lagu dhalay marka nawaa oo asalka u ah joolaan joolaan hadda meesha yahuudda ay haysato ee ay ka haysato wadankaas suuriya dimashik bay aada ugu dhowdahay lixdan kilomitr meelahaas ka yar waayo ayb min ardi xawraan min acmaali dimashqa dimashqna hoos timaado ayb marka iyada joolaanku waa dhul weyn waaye waa buuro weyn marka qeyb kamida waa laakiin qeybtanna waa suuriya hadda haysato ayb joolaanta waa meesha ay daraf bay ka haysataa yahuud ay ka haystaan fi lcashri alwsat min shahri illaahi almuxaram tobankii dhexe ayaa la dhalay oo bisha muxaram sanadku marka u ahaa sanata ixdaa wa thalaathiina wa sitimia lix boqol iyo soddon iyo kowdii ayaa la dhalay lix boqol iyo soddon iyo kowdii ayb awowgiis xisaam ee kore ayaa wuxuu soo degay meeshaas joolaan magaalada nawal qaryada nawal layraa ayuu soo degay ilmabaa ugu dhashay fara badan dadkii duriyada u noqdayna waxaa ka mid ahaa imaamkan alimaamu nawowi ee isaga ka farcanmay ayb dadka ahlu fadliga qaarkood ayaa qaryadaas nawaa ku arkeen aad bay waxay u qiyaaseen inuu noqon doono nin aada u wanaagsan oo saalixa aabihiis ayay la kulmay ayuu la kulmay markaasuu kula dardaarmay cunugaas inuu ilaaliyo oo uu xifdiyo ayb wuxuuna ku booriyey qur-aanka inuu xifdiyo iyo cilmiga wuxuu bilaabay alimaamu nawowi inuu qur-aanka xifdiyo wa akhada yata-adabu calaa ahli lfadli wuxuuna bilaabay inuu ka aadaab qaato ka tarbiya qaato dadka ahlu fadliga ah wayasuuruhum wayastashiiruhum fii umuurihi arrimihiisana iyaga ayuu kala tasha jiray taarikan ilahwa walacib dhildheesha iyo ciyaarta iyo waxaas waa ka tegi jiray muqbilan calaa qiraa'ati alqur'aani wa xifdihi wuxuu aada ugu dadaali jiray qur-aanka inuu akhristo xifdiyo aada u akhriyo mar mararka ka mida waxaa arkay dadka ilmaha qaarkood walaqad ra-aahu bacduhum fii nawaa wasibyaanu yukrihuunahu cala allacibi macahum ninbaa wuxuu arkay isagoo ilmuhu ay ku qasbayaan inuu la ciyaaro kaale nala ciyaar kaale nala ciyaaray leeyihin wahuwa yahrabu minhum isaguna uu ka cararayo ilmaha wayabkii uu oynayo liikraahihim waxaas ay ku dirqinayaan dirqintoodaas darteed uu la oynayo wayaqra-u alqur-aana fii tilka alxaal waqtigaasna qur-aanku aqrina isaga ayb ciyaar iyo xalkaas iska dhigay dadkii marka ciyaarta rabi jiray ilmihii yaryaraa maanta iyaga lama yaqaano waxba ugama aysan tegin ummadda islaamka ayaa laga yaabaa isaga laakiin waxaanu cilmi aba ummadda uga tegin mar walbo la sheegala sheego qaala alimaamu nawowiyu raximahullah ayuu dhahaya nin wanaagsan iyo nin xun kulligood waxay leeyihin allah u naxariisto alimaamu nawowi intaas baa faa-iido dad badan oo ilmo badan dhalay aan haysanin intaas maanta wahaakadaa laazama calaa qiraa'atihi xataa xafidahu qur-aanka qiraa'adiisii wuu ku dadaalay ilaa uu ka xifdiyey qur-aanka waqad naahaza alixtilaam isagoo markaas ku dhadhowaaday qaangaarnimada walamaa balaqa tisca casharata sana sagaal iyo toban jir markuu ahaa qadima bihi waaliduhu ilaa dimashqa lialabi alcilmi aabihiisaa soo waday dimashq ayuu keenay oo magaaladii weyneyd ahayd si cilmiga uu uga barto fa sakana almadrasata alrawaaxiya waagaas madrasooyin badan baa jiri jiray almadrasa alrawaaxiya madrasa la yiraahdo ayuu dejiyey marka madrasooyinka iyagu waxay ahaan jireen meel la seexdana waa la haa jireen oo qof baa madraso dhisaayo meella jiifta ayuu u sameynaa macalimiinta wax ka dhigaysa isagaa wax siinaayo waa kaa marka culumaa fariisanaysa waa weyn ayb almadrasa arawaaxiya ayuu tegiyey waxaa aas-aasay zakiyudiin abulqaasim hibatullaahi ibnu moxamed al ansaari almacruufu bibnu rawaaxa almacruufu bibni rawaaxa la dhihi jiray ayb ninkaasaa madrasada saa lagu magacaabay marka wuxuu ka dhisay meel layidhaha baabilfaradiis ayb wadalika sanata tiscin wa arbaciina wa sitti mi-a markaa waxay ahayd lix boqol iyo afartan iyo sagaalkii bay ahayd isagana goorma u dhashay lix boqol soddon iyo kowdii buu dhashay ayb waayahay fa xafida tanbiiha kitaabka tanbiih la yiraa ayuu xifdiyey oo abu isxaaq shiraazi uu leeyahay madhabka shaaficiga fii arbacati ashhurin wa nisf afar bilood iyo bar ayuu kitaabkaas tanbiiha ku xifdiyey isaga dhan wa qara'a almuhadaba lishiraaziyi kitaabka muhadabka leera oo isaga uu sharxi doono majmuucaas uu ka dhigi doono sharxiisa ayuu xifdiyey ayuu akhriyey fii baaqi sanati sanadka inta ka hartay afar bil iyo bar wuxuu akhriyay tanbiih inta sanadka ka dhinaydna sideedda bilood ku dhowaadka ka dhimanna waxa uu akhriyey muhadabka calaa shaykhihi alkamaal isxaaqa bni axmed bni cuhmaan almaqribiy almaqdisiyi sheekhaas ayuu ku akhriyey wa huwa walu shuyuuqihi fi lfiqhi ninkaana waa ninka ugu horeeyay shuyuuqdiisa fiqiga ah waqad laasamahu mulaasamatan shadiidatan aada buu u laasimay faucjiba bihi aad waa la jeclaysiiyey limaa ra-aa min mulaasamatihi lilishtigaali wa cadami ikhtilaatihi binnaas sheekhiisaa jeclaaday wuxuu ku jeclaaday inuunan dadka dhexgelaynin buu arkay iyo inuu darsigiisa laasimayo ayb wa axabahu maxabatan shadiida aada buu u jeclaaday wa jacalahu muciida darsi bixalqatihi liakhari ljamaaca wuxuuna ka dhigay ninka darsigiisa ku celiyo ardadiiba wuxuu ku yidhi darsiga waxaa idinkugu celinaya anawowi ayb ayb wa fii sanata ixdaa wa khamsiina wa sittimia sanadku marka waa lix boqol konton iyo kowdii xaja maca abiihi imaamu nawowi aabihiisu la xajiyey wartaxala min awali shahri rajab ayuu baxay bisha rajab koodeedii awalkeedii wa aqaama bilmadiinati nabawiya madiine ayuu acbaar deganay calaa saakiniha afdalu asalaati waataxiya shahran wa nisfa shahrin bil iyo bar ayuu deganaa madiina waqad marida fii ariiqihi intuu jidka soo socday ayuu jiraday ayb wa asaabathu xumaa min xiini tawajaha min baladihi nawaa maca waalidihi qandha ayaa qabatay iyo jiro markii uu kasoo baxayba beledkiisii nawaa walam tufaariqhu ilaa yowmi carafa qandhadaas ma deynin ilaa iyo maalinta carafa ayb wahuwa saabirun muxtasibun intaasna waa adkeysanaya waana ajar tirsanaya ayb walamaa atama alxaja xajkii marku dhammaystay caada maca waalidihi ilaa nawaa aabihiis buu la laabtay nawaa warajaca huwa ilaa dimashqa ayuu aaday isaguna waqad laaxad calayhi amaaraatu alnajaabati waalfahmi iyadoo fahamkii iyo najaabada calaamaadkeeda ay kasoo muuqatay fa akhada yashtagilu bilcilmi wayaqtafii aathaara shuyuukihi alsaalixiin fi lcilmi waalcibaadati walzuhdi walwaraci cadami idaacati shayin min alwaqti laa fii leylin walaa fii nahaarin xataa saara fii waqtin qasiirin xaafidan lilxadiidi wa funuunihi wuxuu culuumtii ayuu jilibka u dhigtay marka oo uu ku ictikaafay ku dul ictikaafay isagoo aan waqti yar dhuminaynin ayb ilaa waqti gaaban uu ku noqday xaafid xadiid fiqi wax walba uu ugaga noqday ayb wa asbaxa ra-san fii macrifati madhabi alimaami ashaaficiyi madhabka shaaficina wuxuu ku noqday ninka loogu laabto ayb watawallaa mashyakata daari alxadiidi alashrafiya madrasadii la dhihi jiray almadrasa alashrafiya ibnu salaax uu ka ahaan jiray uu ka ahaa mas-uulka iyo mudariska ayuu isaguna wuxuu tawaliyey waqtigiisa isagaa madax ka noqday yani madax waxaa laga wadaa isaga ayaa wax dhigisteeda maamulkeeda lahaa ayb iyo inuu isaga markaa wax ka tadriisiyo uu ka dhigo ilaa uu ka dhintana sidaabuu ahaa shuyuukhdiisa marka ayb alradiyu bnu burhaan ayuu wax ka maqlay iyo cabdulcasiis ibnu moxamed alansaariyu wa zaynuddiin ibni cabdidaa'im wa cimaaduddiin ibni cabdilkariim alxarastaaniyu wa zaynuddiin ayaa ka mid ahaa abulbaqaa khaalid ibnu yuusuf almaqdisiy annaabolisiy waxaa kaloo ka mid ah taqiyudiin ibni abilyusr wa jamaaluddiin ibnu sayrafiy wa shamsuddiin ibnu abi cumar iyo dabaqatuhum raggaas ayaa ka mid ahaa culimmadiisa fiqiga xadiidka wuxuu ka qaatay asheykhu lmuxaqiq abuu isxaaq ibraahimu bnu ciisa almuraadiyu alandalusiyu ayuu ka qaatay watafaqaha cala alkamaal sheekhi haddaan sheegayna isxaaqa bni axmed ibni cuhmaan almaqribiy almaqdisiy wa shamsidiin cabdiraxmaan ibni nuux wa cizidiin ibni sacad al irbiliy wa akhada alusuula usuulka wuxuu ka qaatay can ilqaadi atafliisiy usuul fiqiga ayb wa qara'a annaxwa cala sheykh axmed almisri ayuu naxwaha ku aqriyey wa qara'a cala bni maalik kitaaban min tasniifihi imaam maaligna kitaab tasaaniiftiisa musanafaadkiisa ka mida ayuu ku aqriyey alfiha iskale ibnu maalik walaazama alishtigaala waltasniifa wa nashra alcilmi walcibaadata waaldikra walsabra cala alcayshi alkhashin nolosha adag inuu ku sabro fi lmakali walmalbasi bima laa masiida caleyhi ardaydiisa waxaa ugu caansanaa calaa-uddiin ibni cataar shihaabuddiin alarbadiy shihaabuddiin ibnu jicwaan ibnu abilfatxi iyo almizi iyo ibnulcataar iyo keyrkoodna way ka wariyeen xaggiisa dadaalkiisi dadaalkiisi wuxuu leeyahy kaana yaqra-u fii kulli yowmin itnay cashara darsan maalin walbaa wuxuu aqri jiray oo uu daraasay jiray laba iyo toban dersi maalin kasta laba iyo toban dersi annagana hal ama labo ayaan ka cararaynaa calaa mashaayikhihi ayuu ku aqrin jiray sharxan wa tasxiixan sharax ahaan iyiyo sixitaan darsayni fi lwasiit lilghazali laba dersi wasiidkay ku saabsaneen ghazali uu leeyahay wa darsan fi lmuhadab dersina muhadabka shiiraazi wa darsan fi ljamci bayna asaxiixayni lilxumeydiy wa darsan fi saxiixi muslim wa darsan fi lumaci libni jinni waa luqo wa darsan fi islaaxi lmantiq libni sikiit waxaa dhan kutubtiisii ka muuqataa inuu bartay wa darsan fi tasaruf fi tasriif wa darsan fi usuuli lfiqhi wa darsan fi asmaai اrijaal wa darsan fi usuuli اddiin wa kaana yucalliqu jamiica maa yatacallaqu biha min sharxi mushkilin wa wuduuxi cibaaratin wa dabdi lugatin wuxuu ahaa marka waxaasoo dhan cibaarada khafiga a waa sharxaye waa cadaynaye wixii mushkil ah waa sharxaye wixii dabdi u baahanna waa dabdinaye oo luqa ah wakaana laa yudayicu waqtan min awqaatihi waqti waqtiyadiisa kamida ma dayici jirin ilaa fi lishtigaali wuxuu gelinayo un waqti kastaa wax dhigasho iyo yani cilmi uu ku shuqloon yahay fi lishtigaali bialabi lcilmi xataa inahu fii dahaabihi wa iyaabihi fi ariiqi yashtagilu fi takraari maxfuudihi wa mudaalacatihi xataa markuu wadada marayo uu sii socdo waxa uu soo xifdiyey ayuu ku celcelin jiray uu xifdisan yahay ayuu ku celceshi jiray maca maa huwa calayhi min almujaahadati binafsihi isagoo weliba aada ugu dadaali jiray nafsadiisa inuu la xarbiyo waalcamali bidaqaa'iqi ilwarac iyo xalaal miiradnimada daqaa'iqdeeda inuu ku dadaalo xataa ayb wa tasfiyati nafsi min ashawaa'ibi wa maxqiha min aqraadiha iyo nafti ou la dagaalamo waxyaabaha ay rabto iyo u kala dagaalamo ayb zuhdiga uu ku dadaalo ayb waxyaabahaas oo dhan buu marka ku dadaalay waxyaabihii oo marka maqlay masnuucaadkiisa waxaa ka mid ah alkutub sita bukhaariga muslimka abu daa-uudka tirmidiga nasaa-iga ibnu maajaha muwaaa maalik musnad shaafici musnad axmed sunan addaarimi musnad abi yacla saxiix abi cawaana sunan daara qutni sunan albayhaqi sharxu sunna lilbaqawi macaalimu tansiilka oo tafsiirka baqawi ah camalu yowm waleyla ibni sunni aljaamic liaadaabi raawi wasaamic khadiib albaqdaadi warisaala lilqushayriyi risaalada marka xoogaa waxaa ku yaala waxyaaba marka tasawufaad iyo xasaasay leedahay ayb walansaab lizubayr ibni bakaar wa ajzaaa kathiira ayuu maqlay sifaadkiisa iyo akhlaaqdiisa kaana raximahu llahu calaa janibin kabiirin min alcilmi walcamali walwaraci walzuhdi walsabri calaa khushuunati alcaysh wuxuu lahaa marka cilmiga iyo camalka iyo xalaalmiradnimada zuhdiga adduunyada oo la yaraysto wax yar laga soo qaado nolosha adagoo lagu sabro walmusaabarati calaa anwaaci alkhayr khayrka anwaacdiisa oo la kor joogo oo lagulala sabartamo wax weyn ayuu ku lahaa ayb wuxuu ahaa kaana kathiira tilaawati lilqur-aani wadikri dikriga iyo qur-aanka akhrintiisa aada iyo aada ayuu u akhrin jiray mucridan mucridan can iddunyaa adduunyada nin kasii jeeda ayuu ahaa muqbilan cala alaakhirati aakhira usii jeeda ayb aad baa dikriga uu ugu dadaali jiray mar mararka kamida waxaa la sheegay calaa-udiin ibni cabaar kitaabkiisa uu ku sheegay isaga oo tasbiixsanayo oo wardinayo habeenkii aabihii iyana ay joogaan oo madrasadii uu dhinac ka jeefo aabihiis iyo waalidkiis ay jeefaan ayuu arkay nin meel fadhiyo oo sidii wax weyse qaadanayo kale ah markaasuu yiri imaamu nawowina markaa adkaar ayuu waday markaasuu wuxuu yiri war aamus dadka waa dhib dadkaa dhibaysaaye aabbaha iyo waalidkaayaa jiifa markaasaa wax akrinaysaa markaasuu yidhi man anta adiga yaa tahay markaasuu wuxuu yidhi innii naasixun laka aniga nin kuu naseexeynayaan ahay wuxuu soo xasuustay marka shaydaan aadam muxuu ku yidhi waqaasamahumaa innii lakumaa lamina annaasixiin waxa uu ka celinayana waa dikri dikrigiina dad kuma dhibaynin alimaamu nawowi marka wuxuu is yidhi ninka kaa celinaya dikriga waa shaydaan markaasuu yihi acuudu billaahi min ashaytaan arajiim ayuu kor u qaaday marka waa ninkii waa waayey marka dadkii baa soo kaceen intii meesha jiiftay waa la arkay ninkaasna waa la waayey shaydaan inuu ahaa baa soo baxday marka meesha ka soo baxday imaamu nawowi waxa uu lahaa miise kale oo uu dheeraa dadka kale dad badan oo dheeraa miisadaas waxay tahay dadka madaxda ayuu wuxuu fari jiray macruufka munkarkana waa ka reebi jiray wuxuu ku dhiiran jiray dadka madaxda inuu munkarka ka reebo af oo uga celiya ilaa intaas awoodiis markaas ay ahayd ayb halkan marka waxaan ku sheegaynaa waraaqo oo diray imaamu nawowi oo boqoradii markaas jiray berigaas jiray oo u diray wa mimaa katabahu waraqatan ila almelik adhaahir bebers tatadamanu alcadla fi alraciyati wa isaalat almukuus canhum dadka in canshuurta waxaa laga dhaha warqad ku saabsan buu qoray warqadaas sidan buu ku yiri marka bismi illaahi raxmaani raxiim min cabdillaahi yaxya nawowiy adoonka alle yaxya nawowi ayay ka socotaa warqadan salaamu ullaahi waraxmatuhu wabarakaatuhu cala almowla almuxsin maliki lumaraa badriddiin adaama allaahu lahu lkhayraat watawallaahu bilxasanaat wabalagahu min khayraati alaakhirati waluulaa kula aamaalihi wabaaraka lahu fii jamiici axwaalihi aamiin duco ugu bilaabay marka ilaa ninka macruufaa la rabaa in la faro waxbaa laga rabaa macruufkana inuu qaataa la rabaa munkarka iska dhaafaa la rabaa dadka boqoradaana marka sida wax loogu sheego hasi degan iyaga wax loogu sheego maxaa yeele xoog bay leeyihiin dadkay kharibayaan haddii kale qofkay kharibayaan waxu sheegaya dadkay kharibayaan si aynan taa u dhicin al-aadaabu sharciya ibnu muflix aathaar badan buu culimmada kasoo naqliyey in si deganaan wax loogu sheego oo iyaga tanaquf iyo rifqi wax loogu sheego keligoodna wax loo sheego mimbarkaas in laga caayo ismale iyo waxaan aimadu sameynayo bal fiiri marka alimaamu nawowi madaxda iyo dadka ma isku dirayo isaga laakiin muxuu ku dadaalaa dadkii dhibkoodiina inuu madaxda u gudbiyo oo ilaahay ka cabsada uu yiraahdo markay dadka joogtana inuu yirahdo war tartiiba dadkii madaxdiinan wixii macruufa ku adeeca waana sida manhajka salafka uu yahay haddaa aragta marka nin dariiqadiisuba ay tahay inuu mimbarkaas ka caayo madaxda wax macnaa ma laha waxaas ayb wanunhi ila alculuumi ashariifati ayb waxaan gaarsiinaynaa ana ahla ashaami fi hadihi sanati fii diiqi cayshin reer shaam wuxuu yihi sanadkan nolosha nolo yacnii nolol ciriiri ah ayay ku sugan yihiin wadacfi xaalin iyo xaalad tabar daran bisababi qilati alamdaar sababtana waa roobabkii yaraaday bisababi qilati alamdaari roobabka yaraaday darteed wa khalaa'i alascaari iyo sicirkii oo aad sicir barar ka dhacay dartiis wa qilati alghallaati wanabaati wixii soo bixi jiray ee beeraha ay kasoo go-i jireen oo yaraadeen yaa isugu darmay wahalaaki lmawaashi iyo xoolihii oo baaba-ay wagayri dalika wa antum taclamuuna anahu tajibu shafaqatu cala araaci waraciya waa ogtihiin u yidhi idinkana inay waajib tahay dadka shacabka ah in loo dhimriyo inay waajibaysa dhimrin ay ku waajibayso ninka madaxda iyo ninka madaxda loo yahayba ayb wanasiixatuhu fii maslaxatihi wa maslaxatihim iyo inay waajib tahay in loo naseexeeyo oo loo lala taliyo wanaag lagula taliyo ninka madaxda maslaxadiisa iyo dadka maslaxadooda lagala taliyo xadiidkii waxaa u daliila oo abuu ruqaya tamiim ibn aus addaari addiinu nasixa qulnaa liman qaala lilaahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati lmuslimiina wacamatihim faina diina nasiixa maxaa yeele diinku waa daacadnimo in laysula taliyo waqad kataba khadamatu sharci annaasixuuna lisuldaan dadka sharciga u khidmeeyo ee suldaankana u naseexeynaya waxay qoreen almuxibuuna lahu ee jecel kitaaban warqad bitadkirati nadari fii axwaali raciyatihi ninka madaxweynaha ah inuu bal dib u xusuusto raciyadiisa axwaasheeda wa rifqi bihim iyo u dhimriyo walaysa fiihi dararun wax dhiba kuma sugna bal huwa nasiixatun maxdatun warqadaas waxa ku qoran ee laguu soo qoray wuxuu leeyahay wax dhiba kugu sugan ma laha bal waa nasiixo barax tiran wa shafaqatun taamatun weyaan dhimrin dhammaystiran wadikraa liulil albaab dadka caqligalena waanay u tahay waalmas-uulu min alamiiri ayadahu llahu tacaala shayga amiirka la weydiisanayo waxay tahay taqdiimuhu ila suldaani adaama allahu lahu lkhayraat warqadan inuu u gaarsiiyo oo u qadimo suldaanka weyn ayb wayatakalama calayhi min alishaarati birifqi ayb yani wa an yatakalama calayhi min alishaarati birifqi biraciyati inuu kala hadlo in shacabka loo naxariisto bima yajiduhu mudakharan lahu cinda allahi tacaala ayb ugu naxariisto waxa uu helayo isagoo u kaydsan aakhiro yowma tajidu kulu nafsin maa camilat min khayri muxdara wamaa camilat min suu-in tawaddu low ana baynaha wa baynahu amadan baciida wayuxadirukum allahu nafsahu ayb maalinta marka naf walba ay helayso wixii ay shaqaysatay oo kheyr ah isagoo loo soo caadiriyo la siiyey xumidii ay geysatayna waxay jeclaysanaysaa iyada iyo xumaantaasi inay waqti dheer u dhexayso iyo wax kale fog whada alkitaabu aladii arsalathu alculamaau ila alamiiri amaanatun wanasiixatun lisuldaan warqadan ay culummada qoreen waa ammaano iyo nasiixo suldaanka ku socoto acaza allahu ansaarahu dadka u gargaaro allaha quweeyo waxoog u yeelo walmuslimiina kullihim iyo muslimiinta o dhan fi dunya walaakhira fayajibu calaykum idinkana waxaa waajib idinku ah iisaaluhu lisuldaan warqadan inaad suldaanka weyn gaarsiisaan acaza allahu ansaarahu waantum mas-uuluuna can hadihi alamaana amaanadana idinkaa la idin weydiina buuyiri walaa cudra lakum fi ta-ahuri canha inaa warqadan ka daahisaanna wax cudurdaara uma haysataan uyiri walaa xujata lakum fi taqsiiri fiiha cind allahi tacaala wax marmarsiiyo xujana ilaahay agtiisa ka heli maysaan watus-aluuna canha waana la idin weydiinayaa yowma laa yanfacu maalun walaa banuuna ila man ata allaha biqalbin saliim yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiih wasaaxibatihi wabaniih likuli mri'in minhum yowmaidin shanun yugniih wa antum bixamdi illaahi tuxibuuna alkhayra idinkana khayrkaa jeceshihiin watuxariduuna calayhi dadkaaad boorinaysaan watusaaricuuna ilayhi waana u degdegtaan waana u degdegaysaan wahada min ahami alkhayraat war khayrka aada jeceshihiin kan ugu muhiimsan waa dadka in loo naxariisto wa afdali aacaati daacaadka kan ugu fiican waa waqad uhiltum lahu ahal baana la idinkaga dhigay wasaaqahu llaahu ilaykum ilaahay idinkuu idiin soo kaxeeyey wahuwa fadlun min allahi waa fadli ilaahay xaggiisa ka ahaaday wanaxnu khaa'ifuuna an yasdaada almru shidatan annaguna waxaan ka baqaynaa arrintan inay sii adkaato in lam yaxsul innadaru fi rifqi bihim haddii aan uunan xasilin dadkan in la fiiriyo u dhimrintooda la fiiriyo qaala allahu tacaala in aladiina itaqow idaa masahum taa'ifun min ashaytaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun waqaala allahu tacaala wamaa tafcaluu min khayrin faina allaha bihi caliim waljamaacatu alkaatibuuna muntadiruuna dadkii warqadan qoray culimmadii qortay way idin sugayaan waxay sugayaan hamarata haada warqadan jawaabteeda miraheeda dadkii loo naxariisto famaa facaltumuuhu wixii aada samaysaan haddaba oo khayr ah wajadtumuuhu cind allahi ilaah agtiisa ka helaysaan ina allaha maca aladiina itaqow wladiina hum muxsinuun wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh warqadaasuu qoray marka marka dadka culammada mas-uuliyadda saaran waxay tahay xaaladda ay dadka ku jiraan inay madaxda uga warbixiyaan oo yihaahdaan war ilaahay ka cabsada dadkii waxaanay ku jiraan dadka xaalkoodu sidaan waa in la gaarsiiyo la ogeysiiyo intii tabar ah alimaamu nawowi marka warqadaha saas u qori jiray mar mararka kamid a nin boqoroo warqad u qoray markaasaa layihi war ninkan ma iska celisid markaasu wuxuu yii magaalada iga bax waa uga baxay dimashq u galay markaasaa layihi maxaa u dili weysa markaasuu yii waa ka cabsaday waxaan arkaa buu yiri intaas toddobaatan difaacaysaan ujeeday dadkuna aysa ujeedin oo aniga igu soo boodaysa markaas waa iska daayay ilaaha ku karaameeyey subxaanahu watacaala mar kalena waxaa la yidhi ninkan maa ka goysida layii biilka la siiy mushaarka culamada mushaar ayaa lasii jiray markaas wuxuu yii ninkan zaahid waayo mushaar maba qaatan marka maxaaba laga gooya marka marka ninka culamada haddoo isaga isku tashto dadna uunan ku tiirsanin adduunyadana ka zaahido dadka waa u sheegi karaa wax haddii kalena de wuxuu isleeyahay amaa lagaa gooyaa mushaarka iyo biilka waxba ma sheegaya markaas na ama amaa lagu dilaa iyo waxaas doo ka cabsado ma wanaagsana warqad kaloo iyadana aada u qiimo badan oo qoray alimaamu nawowi raximahullah intay ku taallaa iyadana wamin dalika maa arsalahu ila suldaan aldaahir ayuu u qoray suldaankan lama xtiita calaa amlaaki dimashq mar marar kamid a waxaa dhacday waxaa layidhi dimashq dhulalka la milkiyo iyo beeraha dadku leeyihiin iyo qof walbaa waa inuu keenaa wathiiqo iyo documenti inuu leeyahay cadaynayso markaas wax ishaystana ma leh ogowna qofka dhulkii ay deganaayeen laguma haysanin qofkii oo aan dacwo loo qabin dhulkii uu deganaa jiro lagu yaqaanay wax dacweysana aanay jirin in la yihaha keen warqad haddii kale waa lagaa qaadaa dhulkii waa dulmi nooc dulmi ah taasoo marka imaamu nawowi ka hortagaa wareegtadaas soo baxday ayb waxau yihi bismi illaahi raxmaan iraxiim waraaqahan bal sida u qoraayo feeri bsmi illaahi raxmaani iraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin qaala allahu tacaala wadakir faina dikra tanfacu lmu'miniin wqaala tacaala waid akhada allahu miihaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunahu linnaasi walaa taktumuunahu yani maadaama aan culummadii nahay uu leeyahay annaga waxaa waajib nuga inaan dadka waxu sheegno xaqa u cadayno maaha inaan iska aamusno waqaala tacaala watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi walcudwaan yani khayraan ku tacaawunaynaa marka waxa kuu sheegayo khayr ayaan kaala shaqayna waqad awjaba allahu cala lmukalafiina ilaahay dadka mukalafiinta wuxuu ku waajibay jibiyey nasiixata suldaan suldaanka u nasiixeyntiisa acaza allaahu ansaarahu wa nasiixata caamati lmuslimiin madaxda in loo naseexeeyo dadka dhanna loo naseexeeyo fafi lxadiidi saxiixi can rasuuli illahi sala allahu alayh ali wasalam anahu qaal addiinu nasiixa lilahi walikitaabihi walirasuulihi wa aimati lmuslimiina wa caamatihim wa min nasiixati suldaan ninka madaxda suldaanka nasiixadiisa waxaa ka mid a wafaqahu llahu liaacatihi waa u duceyna feeri ilaahay daacadiisa ha waafajiyo watawalaahu bikaraamatihi ha ku maamulo karaamadiisa allah ha ku maamulo karaamadiisa an nunhiya ilayhi alaxkaama ida jarat calaa khilaafi qawaacid alislaam bal feeri hadalkaan wuxuu leeyahay waxaa waajib nagu ah naseexada suldaankana ka mid ah inaan gaarsiino suldaanka axkaamta shareecada haddii sida sharcigu qaba si aan ahayn loo sameeyo yani wuxuu leey annaga waxaa waajib nagu ah inaan gaarsiino dadka madaxda axkaamtii sharciga ah haddii si sharciga ku qaldan loo sameeyo ayb wa awjaba shafaqata cala araciyati wuxuu alla waajibiyey oo dadka mas-uuliyiinta uu ku waajibiyey raciyadooda inay u dhimiriyaan walihtimaama bidacafati dadka aan waxba haysaninna oo taagta daranna in laga fakero kan taagta daran in laga fakero wa isaalata darari canhum dhibkana in laga qaado ninka madaxa taasaa waajib ku ah walaqad laxiqa almuslimiina bisababi hadihi alxuutati calaa amlaakihim anwaacun min addarar wareegtadan lasoo saaray ee dadka dhulalka ay degan yihiin ama meelaha ay milkiga ku haystaan warqado inay u keensadaan ama wathaa'iq ay keenaanna waxa uu yidhi darteed dad badan baa waxaa ku haleelay darar iyo dhib laa yumkinu tacbiiru canha aynan suurtoobaynin in la cabiro wa alaba minhum wa uliba minhum ihbaatun laa yalzamuhum masaladii u gale wuxuu leeyahay dadkii waxaa laga dalbaday inay wax soo sugaan aan waajib ku ahayn soo sugid markay dacwo timaaday waajib tahay soo sugid aan dacwo aan dacwo ku jirin oo aan laasim ku ahayn iyaga ayaa laga dalbay fa haadihi alxuutatu laa taxilu cinda axadin min culamaa almuslimiin waxaan waxbaa loo dadaalayaa laleeyahayna muslimiinta agtooda qof ay xalaal ka tahay agtiisa ma laha bal man fii yadihi shay-un qofkii gacantiisu ay wax ku jiraan fa huwa milkuhu isaa iskale ilaa in lagu soo sheegto markaas dee qawaaciddii sharciga la marsiiya maahan laa yaxilu lictiraadu caleyhi in lagu ictiraado xalaal ma aha walaa yukallafu biihbaatihi soo sug in la yiraahdana ma ahan qasab ma aha maalan guriguu degan yahay cid ku haysata ma leh milki ugu horreeyo la keenay ma laha oo laleeyahy waxaan baadan adiga kulahayn eni hokeen waxaad kulahayd markaas waa la dhihi karaa laakiin nin aan la haysanin waxba meeshiisii degan in la yiraah keen inaa waxaan soo subta milkigana laasimku waa qasab maaha dadka waxooda waa ka dhumi karaan walaa yukallafu biihbaatihi waqad ishtahara min siirati suldaan anahu yuxibu alcamal suldaanku inuu camalka jecel yahaa ayaa siiradiisa aada ugu shuhrowday wa yuusii nuwaabahu bihi nuwaabtiisana inuu u dardaarmayo sidaas dadka isaga gobolada iyo u dhiibana war acmaasha wanaaga ku dadaala buu dhahaa fahuwa owlaa man camila bihi isagaa marka ku haboon inuu ku camal falo waalmas-uulu itlaaqa annaasi min hadihi alxuudati isagaana weydiinaynaa oo la weydiinayaa inuu dadka kasii daayo waxaan ayb waalifraaja can jamiicihim dhammaantoodna uu faraha ka qaado fa atliqhum war dadka iska sii daa buu yiri atlaqaka allah allah kusii daaya adne min kulli makruuhin wax walbood necab tahay oo la naco allaha kaa furee oo kaasii daayay dadka iska daa buu yidhi fahum dacafatun waa tabar daran yihiin wa fiihim alaytaam agoona aa ku jirta walmasaakiin ayaa ku jiraan waalaraamil dad garooboo laga dhintay ama la furay naaga la fura waxba haysanin baa ku jira waadacafatu ayaa ku jiraan wasaalixuuna dad suusuubanoo de ilaahay baryaan oo aqbalaya ayaa ku jiraan wa bihim nunsar dadkan dacafada masaakiinta annaga ilaahay noogu gargaaraa wa nuqaahu ayaga ayaa naloogu gargaaraa wa tursaqu iyaga ayaana lagu arsuqaa wahum sukaanu shaam ilmubaarak dhulkaas shaam oo barakaysanna waa degan yihiin dadkii deganaa waa jiiraanu lambiyaa ambiyada dadkii la deriska ah oo dhulkaa ila ambiyaa laga soo saari jiray mogta nebiyaalka shaama aada looga soo bixi jiray salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhim wa sukaanu diyaarihim waay falahum xurumaatun min jihatin meelo badan marka laga fiiriy in la dhowray leeyihiin xurumo ayay leeyihiin ayb waxyaabahaas marka qoray walow ra-a suldaana walow ra-a suldaanu suldaanku hadduu arki lahaa maa yalxaqu nnaasa min ashadaa'id dadka waxaa haleelay oo dhib ah lashtadda xusnuhu calayhim murugta oo u muruga iyaga korkooda waa darnaan lahayd ayb wa atlaqahum fi lxaal cadduuna sii day lahaaba walam yu-ahirhum dibna uma dhigeen walaakin laa laa tunha alumuuru ileyhi calaa wajhiha laakiin mushkilada wuxuu leeyahay ninkan boqorka ah dadka xaalkooda si fiican loomaba gaarsiiyaba ila isagu ma oga moogta dadka kuma dhex jiree wax gaarsiinayo dadka dhibkaanay qabaan dhahayana waa yaryihiin ma laha fanas'l اllaha alkariima an yuwafiqa suldaana lisunani alxasanati alatii yudkaru biha ilaa ywmi alqiyaamati wayaxmiihi min asunani sayiati allah ka ilaaliya dariiqooyinka xun xunxun ilaahayna haku ha tuso oo ha waafajiyo dariiqyada wanaagsan fahadihi nasixatunaa waay alwaajibatu calayna lisuldaan annaga waajibka nagu aho suldaanka u waajibayso wanarjuu min fadli illahi tacaala an yulhimahu allahu fiiha alqabuul ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu aqbalitaan ku ilhaamiyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu midana sidaas u qoray soo ma aragtid ayb waqti waqtiyada kamida marka waxaa jiray cadow baa kusoo duulay dimashik markaasaa waxaa la damcay in boqoradii waxay damceen markaas jiray inay dadka lacag ka qaadaan canshuur intay saaraan si loogu dagaalgalo maalkaas cadow waa layska dhicinayaa maalkaas waa in la keenaa baa layidhi culamo badanaa laga saxiixa alimaamu nawowiya loo keena waa diiday isaga wuxuu yihi marka hore waxaa ka bilowdaan idinka maalkiina ka bilaabo yii boqorada ah dahabka idiin yaal guryaha iyo naagihiina ay ku sharaxan yihiin gada lacagta kasoo baxda ku bixiya haddii intaas inta la gado oo idinkii aada hoos usoo degtaanoo wixiina hantidan tirada badan iyo tarafkan aad ka baxdaanoo bixisaan waxaas dadka markaas wax ka qaada haddii wax loo baahdo yii waa arkaynaa yii markaas waa arkaynaa naseexadaasu marka dhiibay markaas u qoray markaasu hadal cajiib la ka dabageeyey hadalkaas cajiib kale ahaa wuxuu yidhi wainamaa yustacaanu cala aljihaadi wagayrihi biliftiqaari ila allahi tacaala waitibaaci aathaari nabiyihi sala allahu calayh ali wasalam jihaadka waxaa loo kaalmaystaa oo yidhi in ilaahay gacanta loo taagto oo alla baahida alla in banaanka la dhigto ilaahay laysu yacni baahida alla loo qabo la muujiyo iyo aathaarta nebiga oo la raaco marka jihaad in canshuur jihaad loo adeegsada maahane jihaadka waxaa loo adeegsadaa buuleya alle oo la baryo baahida alle u qabto banaanka lasoo dhigto iyo nebiga oo la raaco ayb waxaan kale marka dad in la dulmiyo jihaad baana lagu galaa layraa waa dhibaato naxakamasayb musanafaatuhu alimaamu nawowi kutubtiisa uu alifay aad bay u fara badnaayeen kuwana waa dhamaystiray kuwana ma dhamaystirn ayb min tasaaniifuhu kahiirat minha sharxu saxiix muslim waa dhamaystiray alirshaad irshaadu ulaabi alxaqaa'iqa layraa musalax wataqriib irshaadkiiba wadana soo gaabiyo taqriib ataqriib ayuu ka dhigaa midkan suyuudi sharxay tadriibu raawiga oo ku magacaabo fi culuumi alxadiid watahdiibu alasmaai walluqaat tahdiibu alasmaai walluqaat baa ka mid a saddex mujalad waa daarulfikriya dabcaysay wuxuu ka hadlaa marka magacyada iyo dabdigooda iyo luqaadka iyo waxyaabaha fiqiga iyo ku saabsan weliba ayb wlmanaasik asuqraa wlmanaasik asuqraa wlkubraa marka waxaa la yidhaahdaa ayb aliijaaz la aliijaaz wuxuu ka alifay marka axkaamta manaasigta xajka iyo cumrada iyo wtibyaan fi aadaabi xamalat lqur'aan atibyan fi aadaabi xamalati lqur'aan isaguna waa kitaab yar oo aadaabta qur-aanka iyo axkaamta ku tacaluqda loo akrista iyo waxyaabahaas uga hadlaa kitaab aada u qiimo badan wa minhaaju aalibiin ayaa kamida minhaaju aalibiinka wa bustaanu lcaarifiin ayaa kamid a wa khulaasat laxkaam fi muhimaati sunan wa qawaacid lislaam baa kamid laba mujalad waa si aad u cajiib badan oo qoray axaadiidta axkaamta ayuu ku qoray baabka marka wixii ka ansaxay ayuu ka bilaabaa uma wuxuu gelayaa faslun fii daciifihi ayuu leeyahay axaadiista daciifka ee baabkaas kusoo aroortay haddana gadaal uga dhigaa meel aan dheerayno zakada meelahaas ayuu uga dhintay ayb ma dhamaystirin wa rawdatu aalibiin wa cumdat lmuftiin ayuu leeyahay wa sharxu lmuhadab waa majmuuca sharxu lmuhadab majmuuca fiiri sida ibnu kathiir u qiimeeyey wuxuu leeyahay wamimaa lam yutamimhu kutubta uunan dhamaystirin waxaa ka mid ahaa walow kamala hadduu kaamil noqon lahaana lam yakun lahu nadiirun wax u dhigmaba aan la heli lahayn fii baabihi baabkiisa sharxulmuhadab ayaa ka mid a aladii samaahu lmajmuuca uu ku magacaabay wasala fiihi ilaa kitaabi ribaa ayuu gaaray fa abdaca fiihi wa ajaada wa afaada wax cajiib badanoo looga hormarin ayuu la yimid waana faa-iideeyey waana wanaajiyey wa axsana alintiqaada qaabka wax u naqdiyana waa wanaajiyey waxarara alfiqha fiqhigii ayuu tafatiray fi lmadhabi wagayrihi madhabta shaaficiyada iyo keyrkeedba waxarara fi lxadiidi waxarara fiihi lxadiida xadiidkii ayuu ku tafatiray kitaabka dhexdiisa calaa maa yanbaqii sida haboon walgariiba wallugata qariibka iyo luqada wa ashyaaa muhimatan iyo ashyaaa muhim ah laa tuujadu ilaa fiihi meel kale aan laga helayn isaga dhexdiisa maahan waqad jacalahu nuqbatan calaa maa canna lahu wixii usoo daahiray ayuu wuxuu ka dhigay haddana oo xulkeedii ayuu keenay walaa acrifu fii kutubi lfiqhi kutubta fiqhiga ka hadashay ma garanayo yiri axsana minhu wax isaga ka fiican calaa annahu muxtaajun ilaa ashyaaa kahiiratin tusaadu fiihi watudaafu ilayhi weliba isagoo haddana u baahan in waxyaaba lagu daro kitaabkan marka ibnu kathiir asaan u qiimiyey majmuuca dheeldheel maaha wa riyaadu saalixiin ayaa ka mid ahaa kitaabkan hadda aan ka baxnay oo ilaahayna waafajiyey inaan dhammayno waay nacam wa xilyat labraari wa shicaaru lakhyaari fi talkhiisi dacawaati waaladkaar waa kitaabka marka aan rabno isaguna inaan bilowno adkaarka adkaarka magacaanuu leeyahy marka xilyat labraari wa shicaaru lakhyaari fi talkhiisi dacawaati waladkaar ayaa leedaha ibnu callaan ayaa sharxay wahuwa kitaab ayb iyo kutub fara badan buu leeyahay nacam iyo kutub kale oo fara badan ayuu alifay ayb arbiciinka uu ka mid yahay ayb iyo kutub kale oo aada u fara badan fii aakhiri cumrihi beledkii uu ku dhashayo nawaa ayuu tegey wasaara alqudsa ayuu booqday beytlmaqdis ayuu booqday uma rajaca ilaa nawaa nawa ayuu u laabtay famarida cinda abaweyhi labadiisii waalid agtooda ayuu ku xanuunsaday wa tuwufiya leylat alarbacaa leylat alarbicaa ayuu dhintay habeenkii arbacada lisitin baqiina min shahri rajab lix maalmood markay rajab ka dhiman tahay sanata sittin wa sabciina wa sitimia lix boqol iyo toddobaatan iyo lixdii buu dhintay wadufina bibaladihi nawaa ayaa lagu duugay qabrigiisana mashhuur waayo waa caan meeshaas nawaa la yiraahdo ku yaalla masjid weyn ayaana ku yaalla meeshameesha agteeda oo aada marka jaamicu nawowi la yiraha magaciisa jaamic anawowi ayb qabrigiisana meeshaas ayuu mashhuur ku yahay warkiisa dhimashadiisa markii la maqlayna hadal culus ayay ku noqotay magaalada dimashq afartan iyo shan sano bisuu ku dhintay cumrigiisa shan iyo afartan jir ayuu ku dhintay waxaana culuumana waa ka tegey shaki waxaan lahayn culuumtiisaasna waa laga faa-iideystay intuu noolaa iyo markuu dhintay kadib ilaa iyo haddaa ummadda caalamulislaami meel walbo aad tagto kitaab imaamu nawowi leeyahay waa yaallaa taana ilaahay subxaanahu watacaala waxaan malaynaynaa ikhlaaskiisii iyo suhdigiisii iyo ujeesashadii oo xagga alle u jeestay inuu ku gaaray waxyaabahan ilaahay ku siiyey qofkii dadaalana oo dadkaas saalixiinta ee akhyaarta ku daydana wixii ay gaareen waa uu gaarayaa ama waa ku dhowaanayaa walmar-u maca man axaba sida nabiguba yiri sala allahu calayh ali wasalam qofku ciddii uu jeclaado maceeda ayuu ahaadaa al-imaamu nawowi wuxuu ka mid ahaa culimada aan guursanin ma guursanin ilmo ma dhalin marka laakiin boqolaal ilmo dhashay ayuu ka magac dheeryahay maanta ilmo waxa loo dhalo waa markaa dhimata inay kuu soo duceeyaan isaga ummadii muslimiinta o dhan aad afka ku hayso oo duceynayso nacam khidmadaas uu u qabtay islaamka iyo dadka muslimiintana ilaahay inuu isaguna waxa uu ku rajeynayo oo ku siiyay ayaan u weydiinaynaa annagana inuuna haleeshiiyo dadkaas wanaagsan oo aanu na fidnaynin oo diinta uusan naga fidnaynin kuwa ku camal fala diinka oo camalfalkeeda inuu ilaahay noo fududeyana waa weydiisanaynaa cilmi naafica iyo camal saalixa ayaan ilaahay subxaanahu watacaala warsanaynaa wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbih kitaabkan marka annaguna waxaan faaruqnay oo aan ka baxnay bisha jumaada aluulaa kun afar boqol soddon iyo saddexdii jumaada aluulaa kun afar boqol soddon iyo saddexdii magaalada muqdisho ilaahay ha xifdiyo iyada iyo muslimiinta ku dhex nool iyo caamatan muslimiinta dhammaantood meel walbay joogaan wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam